dilkan ayaa waxa uu askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk maalintii shalay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ugu geystay wiil dhallinyaro ah wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa ka mid ahaa daraawallada ka howlgala magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka askariga ayaa lacag baad ah ka rabay daraawalka balse markii uu ka biyo diiday inuu bixiyo lacagta baadda ah ayuu rasaas ooda kaga qaaday taas oo sababtay in wiilka dhallinyarada ah uu isla goobta ku geeriyoodo dhankooda maamulka ka arrimiya degmada qoryooley ayaan ka hadlin dilkan bareerka ah ee uu askarigan u geystay wiilkani haddaba marka laga yimaado dilalka iyo dhaca ay geystaan ciidamada ku sugan magaaladaas ayaa waxaa geesta kale walaac iyo cabsi ay bulshada ku dhaqan halkaas ka muujinayaan dhawaaqa rasaasta ay isweedaarsadaan ciidamada ku dagaalama gudaha degmada dhinaca kale degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa in muddo ah ka taagnaa isku horimaadyo u dhexeeya laba maleeshiyo hubaysan waxaana colaadahan soo lalaabtay ay hakad ku keenaan dhaqdhaqaaqyada suuqyada magaalada iyadoo mararka qaar uu u xirmo guud ahaan ganacsiga degmadaasi